dowladda maxaa u priority ah xukuumadda oo u socota waxaan rajeynayaa in fariimahanaga already waa la helay shacabkuna way ogyihiin annaga iyo shacabka waxaan moodaa inaan inta markaan aan dareemayo inaan isku bejkana maxaa jira markii hore aan isku bej ahayn oo waan isla joognay dad oo anagu maanaan maqnayn marka isku wax baan dareemaynay annaga oo ka duulayna markaan shaha wada cabaynay meesha isla fadhinay wixii aan dareemaynay iyo sidii waxaan priority-ga u arkaynay umaa rabnaa inaan wixii program dowladeed ka dhigno oo aan aan aan ka dhig marka aniga waxaan aaminsanahay anaga wax badan waxaan kaga bedelaan doonaa xukuumadii naga horreeyey waxa taabanaya qofka soomaaliyeed sida saxda u taabanaya caadiga ah inaan rabno inaan program ka dhigno marka annaga numberka koowaad waxaa noo ah in aan abuurno waxaan dhihi karno waa political reconciliation oo degenaansho siyaasadeed si loo helo oo siyaasaddu hadday kugu kacsan tahay wax heshiis layaama samayn kartid marka waa in si heshiis loo helo oo bulshadeedu ay bulshadu ay heshiis u noqoto waa in siyaasiyiintu ay heshiiyaan bowan waxaan waxaan ognahay soomaalida waxaa halkaas geeyey oo isku diray oo kala dilay oo isku dilay waa siyaasad iyo siyaasi marka waxaan u baahan nahay inaan helno siyaasad degan oo taasna asalkeedu yahay in haddii la tarjumo ay noqonayso hadda waxa taagan marba meel bay soo maraysay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe waa inay heshiis yihiin hadday kuwaas heshiis yihiin de siyaasadaha kale waa khilaafaadku waa waa wax oo afkaar iyo ku dhismaaya wax kale laakiin si aynan dalku u kala xirxirmin oo decisionku uusan u kala xirxirmin oo aan meel jahwareer siyaasadeed loo gelin waxaan u baahan nahay inaan annaga iyo dowlad goboleedka dowlad goboleedu aan heshiisnahay marka waa in kalsooni laga dhex sameeyo madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si madax isku kalsoon loo helo soomaalidu markaasay wada socon kartaa priority buu noo yahay in si loo helo political stability waddankan uu helo iyo deganaansho qodobka labaad oo muhiimka ah oo dowladda u ah waxaa waaye waa sugidda amniga waa amniga isku waafaqsannahay inaan waxba la samayn karin haddaan amni la samayn horumarka horumarka marka laga hadlaayo horumar hadduu yahay dhaqaalo yahay kaabadihii sida kaabadihii dhaqaalaho la dhiso jidadkii buuntooyinkii iyo wixii lamidka ahaa ma la samayn karaa haddaan amni jirin lama samayn karo bulshada marka nidaamka security-gana marka waa laba inaan consensus helo oo dadkeena isu keeno si political stability loo helo iyo in security-ga aan sino si si si security-ga qaabkii loo sugi jiray si loo sheeg sheegi jiray si aan ka ahayn approach kale inaan u galo siaan security-ga u sino oo oo la wada leeyahay oo dowladdu ay leedahay annaga xukuumaddan haddii la yidhahdo marka lasoo dhiso waxaan ballan qaadaynaa inay la timaado program waxaas ka duulaya oo lagula shaqayn karo oo bulshadii iyo xukuumaddii ay ay wada leeyihiin oo laga wada shaqeeyo ganacsatadeenna hadday shaqeeyaan hadday culimadeennu shaqeeyaan madaxda iyo civil society-ga hay-adaha kala duwan haddii ay wada shaqeeyaan oo dee aadka u faraha badan kuwa aqoonta leh miidiyaha leh cid walba leh dhakhaatiir leh haddii ay intaas wada shaqeeyaan waxaan hubaa in amnigeena aan ku sugan karna muddo kooban weliba muddo aada u kooban inaan ku sugan karno waxaan aaminsanahay inaan muddo kooban usoo jeedsan karno developmentkii noocyadiisa kala duwana inaan dibdib kale usoo economic reformskii la sii waday dowladdu waday waan sii wadayna weliba sii xog saari doonaa waxaan isku daynaa aan musuq maasuqa la dirirno oo haddii ilaa yidhaahdo aan aan aan aan ka nadiifino hay-adaha dowladda inta la kari karo si gradual ah in looga nadiifiyo haddii ilaah idhaahdo intaas marka waxaan rabnaa in amniga haddaan suganno den aan dowladnimadii dhisidii ayadaaba iman waxaan aniga aaminsanahay bulshadeenu waa bulsho aada u firfircoon hadday amni hesho ayadaa dhisan karta